bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidyaal hamiin fayla ka dhowaada qodobada warkeen hamiinamo idaacadda warsansing hayta hamiinamadanga maamulka deegaanka goobka duushabeelle iyo weybawse kulamo lanku ka hadalaya ammaanka la weeldhaday saraakiil ku tirsana maamulka koonfur galbeed soomaaliya ciidamada dowladda ee ka sugan gobolka bakool oo laku wareejiya qab milatari madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo sheegay intii maalinta axadeeha dareerta la qabado doono doorashada musharaxiinta mankakora shacabkii dhowaan ku barakacay deegaanada iyo al-shabaab lagu wareegan ee gobolka boqol ku tirsanay ti ogeedka magaalada xudur dhanka qaybi raashin gargaare shacabka ka nool magaalada gaalkacyo oo aragtidii ku dhiibidan heliiskii dhex maray madaxweyneyaalka galmudug i puntland waaxda socdaalka iyo jinsiyada soomaaliya oo xafiis la kabiyow baasaboorada iyo kafuratii cadaada wasiirka gaashaandhigga burundi oo sheegay intay ciidamada iyo ku lubahayaan soomaaliya wakiilka qaramada midoobay oo hodhawaaya heliiskii oo deran waa gaasi guuleeda ololo doorashada maraykanka oo marxalad cusub gallay iyo weliba duqayntii la kahaaya xalab oo la roojiya
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
mar kale dhugunsidayaal hamiin fayla hamiinnamo jamaaco u sabtana galahayda taaragdan iyo ka eedanta afarta bilo tun i koowaad sanadka lamada kun tun iyo leta aana soo bahayana aana ku mid ee qodobadii warkeen hamiinamaadana ka dhawaadayoogi oo fiisan dhugunsadyaala maamulka deegaanka goobgaduushabeellow ee gobolka baayoweybause kulamo ammaanka lanku ka hadalayo isla qaaday saraakiil ku tirsan maamulka koonfur galbeeda faahfaahinta warkaas way banninhaye faysal dhaayo xuseena maamulka deegaanka goobguduud shabeelle ee gobolka baya welibowse ku hadayla wareegokii kuluwareegan al-shabaab deegaanka goobguduud shabeelow guddoomiyaha deegaanka goobguduud shabeelow xuseen umar wardhere ee ku hadaya sidiian kulu wareegan deegaankaasi deegaanka goobguduud shabeelow wali haysadaa ciidamada oo dawladda koonfur galbeed soomaaliya shalay aan walaago oo marnaa badi walmakadhiin walaago mukhaalifay wal siyaasada ulay walaajijari aan wali buaha nimankaasi arakada kooyan iyoona wali buaha yaa ciidamada dawladda koonfur galbeed yaa ku goboti eedi eedyaata imaanshim kayday nimankaas yaa ka jiraan ma haysan wasiilayo meelada suubiyanba male wali buaha maamulkii koonfur galbeed ciidamadaas day haysata taasaasu
sidoo kale guddoomiyaha oo hadal iyo weedad iyo weliba isu sheegay intii kulamioo la waalidan wasiirka hubkadhigowka dhaqaanaynta tababarada maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed xasan xuseen eerey waa inuu isu sheegay intii ku wada hadleen sida lunsugu laaya ammaanka deegaanka goobguduud shabeelle ee gobolka baay wasiir eerey bamiilifooga wadadalani isla fadhaani waliba dhangaadnayoob ilaahay ka raadanayo inii xamligaas eedgansada dadweynahaasna
xaalada deegaanka goobgaduud shabeelow yo eeto iyadan degan walin shacabkiiyo nagadanahaana marwalbiyo ka jaran diyaar garow hoogan kulan qaaraanlanka aruuriyaw siilan dhasilahaayay jidka dhamaraw halbowliga magaalada baydhabo iyo geeka lokaqobadii hotel wagera gast house ee magaalada baydhabo kulanku maybaha ku qiib galay maamulka degmada ganacsato culimaa udiin iyo qurbajoog lakamarta qaadi kulanka siyo onbilaaban qaaraanka reedlanka dayactiraw jidka jajabsan ee maraw farasmagaalaha baydhabo axmed macalin oo ee guddoomiyaha guddiga ganacsiga koonfur galbeed soomaaliya yo mayba ku hadalay kulankaas usoo injeedii iniye ete wakhtigii lambaahanay ee munaasab ka haytay ini lan aruuriye qaaraan waana reedlan dhisi jidka burbursan kaas oo uso onkayaboohi ini usu dhiibi doona dhaqaale deeraw lama kun oo doolar kaasoo usu ombii iniya bulshada hela jid eed an faylo waana bilicdiis eed an suurad badanto
kolay waxaan ognahay waxaanu uqtasanay inaanu lacagtan bixino ganacsadina waa fadhidaa dad badan oo ganacsadahan oo muhiimna waa fadhiyaan waxaana fiican inayna wixii aan gallo oan bilowno ganacsatona waxaa la yidhi nin waxaa la yidhi nin la toba in la talaatili doono ma ogaa la yidhi mu marka waxaa fiican horta maanta waxaan meeshaas ku nahay baash lacagta bilowno lacagta hala bilaabo khayr allah idin siiyo bismi illaahi raxmaani raxiim aniga bilaabaya dalinmo waxaan bilaabayaa laba kun oo dollar baan bilaabaya dalin waxaan jeclahay xoogaa kale oo dad oo masaakiina oo maanta aan rabo in oo masaakiin oo soo dhibtooday oo soo qaxay baan rabaa in wax loo qabto oo aan u hayno lacag lix kun iyo boqolaal aan u hayno waxaan jeclaan lahayn in toban kun la gaarsiiyo oo nala ku caawimo taasna guddoomiyaha foolka dhigoy faytaha ka jarte mudane ibraahim macruufa uu siinamay kulunkaas ku hadal iyo mayba sheegay ini dalwalbu iyo eti ini dhisdaan bulshadii iyo markaas ka noolyiin islamarkaana lunku baahanyiin bulshada sidiiyo markaas ganacsatadiiyo aan naqada lahaayeen haano marwalba inteegan dhisowka iyo reedan dayactirowka magaaladiiyo deganyiin inin isikoy ebay dhow in la era wadadii laamiga haytay deegaankan ebarka haytay burbursan haytay yaa wal kuwooda la faday la hagaajiyey dadka deegaankana suuqyaan la fadee lanka ilaahay nasiib ildeersii oo walna sii iyada ayaa inka erta fursadeed in fayda na kufaa'idaysid oo doorkooda ilaahay waafajiyey way buwaaha bini aadamka oo muslimka anaa ilaahay ila hadalay qur-aanka ku jeexi jarta in allaha laa yuqayiru maa biqoomin حتى لا يغيروا ما بانفسهم الا تكيس بالدلال الهي بدل من شانه بيكوس هو ولا فدان dadka hadii tacbaan ee wal suuqsan in dan lahayna oo si kale ee hadii in saas isku haleen haalada ku saas leeyahay dad nool oo si feedini wal diiban badan farmar ku shaqeeyaan badan diin mirfail oo nidaam singir roogay oo ladin min noos hadiireen ka tala galnay fadlan hadii aad oo deeri waayay istar tayile dhaqaatiir fail roogan isbitaal tayile mirfail jid fail oo jaamacadaha kalaas hadii deeri waayay in awlaadan deegaanka tala galnay lagama qoomle fursad oo eedan fayl oo lankasta ku faa'iidaysaa waay haddana waxyaabaha isu ilaahay dadka muslimiinta in kalinima ay may kumid aha adig dhulka dhisdaas jidka aan mada fadhiya suubsadaas ajar warkiisiya baa sida adag galad adaa dhimirtaa sadaqa jaariy waay adaa dhimirtii walaha kuudeen jidka hadii isticmaalo kaas gaalada ma haysadaa wala dhiibayo hay-adoo rooraaya dadka muslimiinta ilaahay kaas ku waali dadkii fahmay barnaamijka ku faa'iidaysa fa ilaahayna weelo marka walaalayaal way la fadan yihiin barnaamijkan waa tacaawanu cala biri wataqwa waay alla ku absi in faylaan in laiska kaalmay waay waa in laiska weli munkar ma eh dad dulmiyow ma eh dad dilow ma eh horumar deegaankii kenya in lagu iib qaadado dadka ilaahay walaas iyo dadka ulan haysanaya barnaamijkaas iibkunagada la hadhawaayo isbedel la koyna nololaan iyo jidka isbedka noolna isi wal iyo wal laku bedela in hiirina mahog in hiirina noofadeen si oo owlaadan meel faylan koyan arrintaas oo diyaarahan annaka shaqeeyana tusaale ahaan guddi wajaga guddiga horumarinta degmada baydhabo leedaha waa jira oo suubiyey oo guddiga adaka oo magaalada ka fircoon laha suubi anaka jara guddigaas guddi beesa qaadadoo ma eh hal doolar magaalada ahayn laakiin may diyaar ganaa gabagabadii kulanka maybaa ku hadlay guddoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin uuse oxusi iniya edan faylata bulsho kasta iniya suubida iniskoyka kan oo kale ah siyoon dhisdaan meelo jajabsan ee wadanjo kaasoo mardhif elayla aragaw mayba eedanka amaanay ganacsatadii geeka ha ku qiib gali kulankaas iniyoo suubiyeen war lakadayda koro taasoo mudan ini laka dhiirigeliyey ka degma ahaanna mayba sheegay iniyoo garab teegayin maadaama uuse sheegi inii degmadiya eetato eedan tabar yar warbadan haddii aan jiraay oo inahaysirmaxaydisumaarintaisuqoyna si waana kuwada hadalna si mustaqbalka wadankan wadooyin shaylin horumariy fadi iyo wal allaala wali maarane oo dhaqaalaha gudaha kabaho maarane kaaba kor saas dartiye mayba guddiga suubini guddigaasoo kakooba maarane dhammaan ganacsatada iyo qeybaha shirkadisan bulshada reebeyn oo kakooban taasoo una maleen maarane in walbadan maarane kababala kaho lusri maarane walbadan kabedeli korto geeg wadooyinkan magaalada baydhabo wadooyinka waxyaabaha may ka jiraan oo oo guud danti guuda ka jiraan oo la isticmaalo anta badanna ma isticmaalayihiin madi baawarteer la kare baawartu wiigaanka badan wadadan way la kayaabahe madi la dhis la dhisa oo baawartiyer isticmaaleen may la kayaaba in maarin waqti badan jirta laakiin baawar oo maarin konton tan wid hoob isticmaal may la kayaaba waqti gaaban iyo jirta anta badan maarin baawartu wiig maarin ganacsi isticmaaleen marka intii markas maarin oo hay-ad walku sugi fadni ama barnaamijyo kale walku sugi lahayni may fayleeyahay maalin umadiya iska talata aayosheeya ka talata wadanshees iyo horumar fadiya ka talata sida maarane gobolada badan ay maarane oo soomaaliya ka tirsan iyo suub yahayaan taas marka in guddigan la asaasay baahidaas sheenti may taaway maarane guddi la aamini karo oo qeybaha shagdisan bulshada iyo ganacsada kukoobam iyo in mushkil male liistee la suubiyi liistagaas la suubiyi ganacsada ee ilaa zed may buahan qorinyin marka kollay guddigiiyo may bua ka shaqey doona ka horgali doona guri kasta iyo min kasta iyo gu- maarne meel kasta oo xarun ganacsi ama buuhan guddigaas ama booseeda doonan insha allah ma rajaan in la fududaayo hoob la fududaayo kadib maarne be- beesadaas maarne meelo kasta oo maarne oo cayiman oo ummaduna kuwa ogto ma inka baxa doonto yaa insha allah waa- waan gacan aaminge la geli doono kulley maamulka hadda mayba gacantiisa walka jaram daas male laakiin gana beesa may ma- may maamul dooneen ganacsatada reer beydhow ya mayba maamul doonan guddigaas oo labaad isiidkood ku kooban ya may buuha ya maamul doonan marka wadooyinka anaga haytan guri kastoo qurux badan oo aad dhisata mayba meena masuubiyo hoob wadis maana maarne laami kors mayba raf raf i mayba yani meena masuubiyaas laakiin guri hoob qurux badan may kafila jid jid qurux badan ya may buuha ya ya kafaylay marka kulanka ganacsatadu ha ku qiib galli inkastoo la ero koro may bahaayenaha nu'iidin badan hatana may ba yaraayay dhaqaalaha iyo ka bilaaween riidin dayactirowka oo lafadaay ini kadkun bilah aruuri kaasoo usu kakaha doono dhismaha jidkaas may ba lafadee ini la dhisa waddo dheerirsha deeraw kun iyo shan boqol oo mitir kaas oo lafadaw ini la bilaabo mardhow laakiin dhaqaalihii geeka laha aruuriyey mahayna koo ku filan iyo oo laha aruuriyey afar kun iyo siyeed boqol ganacsatada kooytini oo haayeen haani inka hal doorsanaayey ganacsatada ku jarta degmada baydhabo ciidamada dowladda soomaaliya ee ka sugan gobolka boqoolyo weyba la deerisay qab milatariye faahfaahinta warkaas way baneynhaya siid cali muuse maxamed atera jenaraal ibraahim yarow isaaq taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya qaybta lixdanaad ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada lagula jiro xarakada al-shabaab oo ay ka soo horjeedaan siyaasadda dowladda soomaaliya iyadoo al-shabaab maalimo ka hor ay la wareegtay gacan ku-haynta degmada tiyeglow ee gobolka bokool ayaa taliyaha waxa uu sheegay in mar dhow duulaan ay ku yihiin degmada tiyeglow taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya qaybta lixdanaad jenaraal ibraahim yarow isaaqa ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ku sugan gobolka bokool ay haystaan dhibaatooyin dhanka hubka ah taliyaha ayaa intaasi waxa uu ku daray in hub ku filan ay haystaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed qaybtooda ku sugan gobolka bokool mar dhowna ay yihiin kuwo degmada tiyeglow gacanta u soo gelin doona dowladda koonfur galbeed taliyaha ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo mas-uuliin kale ee ka socota dowladda koonfur galbeed soomaaliya kulan ay la qaateen taliyaha ciidamada amisom sektarka saddexaad ee korneyl asarti kulankaasi oo ay kaga hadleen inaysan jiri doonin in laga baxo degmo ama deegaan ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya gacantana ay ku soo dhigi doonaan kuwa gacanta dowladda koonfur galbeed ka maqan
run ahaantii waxaan u soconnay kormeer iyo kuurgal ciidamada halkan deggan sida ay howlahooda u wataan iyo shaqada ay qabanayaan iyo ka soo bixitaankii laga soo baxay tuutalayo tuuto waxay muhiimad u leedahay deegaanka gacanteeda dib u soo gelaya waana qabanaynaa hadduu ilaa ilaa waa la tegayaa waa mana dhacayso arrimahaas oo kale kolley waa laga wada hadlay inaan dib dambe looga bixin Een, waxaa kalifaya awoodda hubka ay haystaan ciidankan oo run ahaantii ah mid aad u liita oo u baahan in la tayeeyo hubkooda haddii hub ku filan ay haystaan ciidamadan waxay awood u leeyihiin inay dagaalamaan iskana celiyaan shabaab meel kasta oo ay doonaanna ay tegi karaan balse ayna haysanin hub ku filan oo ay kaga hortagaan shabaab sababaha ugu weyn waa taas walaahi jenaraal asarti markaan arrintaas ka wada hadalnay wuxuu noo caddeeyey inaan meel dambe laga baxayo inay jirin oo ay joogi doonaan een, waxyaalaha yaryar ee jirana ay xallin doonaan oo dhexdooda ah wakhtiga soo socda wakhtiga dhow Ee, ciidanka iyo saraakiisha waxaan kala hadlaya waa arrimo ciidan wey maamulkana waxaan ka wada hadlaynaa nabadgelyada iyo ammaanka shacabka sidii loo sugi lahaa odayaalka walgorodka dhallinyarada haweenka beelle ee midya kulun geek iyo kuwa ladan gudo magaalada baydhabo waliba iyo kuku awaadina malaaqa beeliyo yoona markaas hanjeediyan eedeen oo ka eedan in malaaqa isu xuli ergida isu onar an latalana samadoonnada ku hooseeya beelle iimid waano iyo oo markaas ku hadalaayaan walyaabo iyo kahaysidaan malaaqa beelan markii dhacdo n reerka gudihiisi ah oo ku saabsan doorashada dadban ee 2016ka ay isku qabsadeen n arrinkii ergada dacwooyin badan kadib madaxweynaha si sharaf leh ayuu noo qaabilay wuuna naga ogolaaday wuxuuna u saaray guddi n malaaqyo ah in ay dhex galaan beesha gudaheedii wixii khilaafaadoo ka dhex dhacay ay hay- ay kala badbaadiyaan laakiin nasiib darro golihii malaaqyada loo xilsaaray oo ahaa toddoba malaaq waxay meeshii aanu ka sugaynay cadaalad iyo isku dheelitir waxaanu kala kulannay caqabado aanu aragnay in ay tahay gar eex inay qaadeen waayo nin xildhibaan ah oo labiyo toban sannadood in ka badan xilka hayay ayaa wuxuu isku dayey in ergadii beesha iyo mid shakhsiyaddiisa iyo malaaqa oo ay ilmo adeer ay yihiin ay labadoodun ay aqal gudihiis intay isku soo xireen ay qorteen un haddii un beel la reerayo mid erna mayba mayba tabadaane cadaalad darro badan cadaalad darradaas oo wakhti dheer ha jarti oo malaagan ha ku bilaabatay xildhibaankaana ka higa iyo haddana geeka may dhiiday ini guddo madaxweynaha koonfur galbeed ilaahay kheyrse usuniin b yo may la raayusa geeki go-aankii hadeerin niin sheegeen una seeni yamay niin sheenana walaagi una ku filadaani waa kuduwa taas oo nagati ininan heldhawaan heldhawaan haay oo haddana musharax eh ini kontonkii ergi kontonkii qof oo ergid inti usha qorada jeebshay ha galladi usha gudbi inina eraan haanasaa dareere haanasaana yaa raalle keena inina eraan ya dhiidi taasna un haddii un anla beele eemid may baan qaadanay wal eed iyo qiyaqsig eh iyo dulmo liiskarahay iniyada ete ergida la qoray haddii oo ergida malaaq aamin sahay haddii la fiiriyo askara ka jarta waliba ka jara dad dhoobeys ku jaraan ka jarta lan dhoobey jar oo inta gobolkan dhabshay qabiilka ee laakiin dhoobey jar ka intiroogi baa yaba laftiisayba qornaa in ilaha qora ma faylahan iska dadduub iska dadir iyo dhibaato badan in tolkun la ka abuuro saas kursigii khaliif lanka weydiiyo xildhibaanka hore lanka weydiiyo dad ka taliyan waliba haastarahaya khilaafkan dhexaya beelo iyo malaaqyada kaasoo salka kahaaya awood sheegadowka iyo sameeyahayaan malaaqyada iyo bulshada iyo hogaamiyayaan u fadaayaan in beelle iyo saxaq i xalaal eh kuxuladaan ergada se kursiga usagnagda kuwa markaasi oon tartaman dhammaan musharaxiinta beella iyo iyo oo injarna obsalaku qaba in ergada meelshalaydiya iyo ka xaraysadaan dhinaga kalena shacabkii dhowaan ha ku barakay deegaanada iyo al-shabaab lagu wareegeen islamarkaadniyo diiran dadkaad magaalada xudur iyo wayba meelaasalaan ka qaybiyey gargaar raashinga muxudiin xasan maxamed xusni oo ka sugan magaalada xudur iyo warkan haneendare kureed marti duwan boqolaal qoysas ah ku bogtaari degmada siyedo ee gobolka bokool isla markaasayna muddo toddobaada xaalad marwama kahaysa sugida magaalada xudur iyo midda jeeka qoysaskaasayna beertiyey gargaarkii ku horey oo ku koy dowladda koonfur gargaarkan raashinka oo aan istigari bur sariid sokorniyo sariid iyo qoys kasta mada isaqaaday dhowr kiilo oo maalmaha darara xaaladii walkubedelo korta qoysaska fursadan heli raashinka gargaarka sidadan istigarana bilaansi iyo waayeel oo isbedelka maamulka degmada siyedow kadhii saameyn kuwaaladhay madani ayina fuldaska inta bogtaalka karooga ee xaafidoosoo kuroori xoola dhaqato iyo beeraley baartiyo fuldadkana la kulmima dhahayana aana xoolasa xataa kurooran oo meelan koogayana mad maalin oo ay gudoomiyada degmada xudur iyo xildhibaan ibraahim buuri oo ku tirsan xildhibaanada koonfur galbeed inaba seeganaan insi gargaarku welwiin ku bedeli karo qoysaska degmada siyedow kow ee todobaad xaalad malhuma kahay kusujuda magaalada xudur wasiirka maariyadda dowladda koonfur galbeed sheekh xasan isbuur iyo wasiir ku-xigeenka amniga cabdilaahi sarey oo iyana wasiirka dhiwan xudur hadeere soob ku haayan waana maroobi raadsinka gargaarka faydinti inaba fikirada gargaarkan ku fayidaysa iyo jiraan ilaa boqol qoys aanisay oo eedanka faraxay gargaarka kiinka horey ayaa ku helan dowladda koonfur galbeed baabuurta wadi raadsinka gargaarka ee qoysaska barakacayaalka hadeertay mada ku kooyana magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oona muddo maalmo ee jidkaha ka jaran maydana jidkaha ku galbiyey ciidamo ku tirsan dowladda koonfur galbeed iyo xaamilitariga soomaaliya aana sida baabuurta mudi meelka dhow xudura deeran ciidan lanku dari magaalada xudur taasna shalaya ku deeran taas oo kale maamulka gobolka bokool iyo midda sheegana inti maalmaha darar raasiin kale ee noocu ee adeeri doona qoysaska ku dhibaataysan magaalada madaxda bokool ee xudur xudin xusni idaacadda warsan magaalada xudur madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa wayba uu sheegay intii maalinta ah haddii ee hadareerta la qabado doono doorashada musharaxiinta manka koraa saadiq cali ismaan iyo warkan jawara ku dare madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali cabdulaahi cusuble ayaa waxa uu ka hadlay hadallo maalmihii aynoo soo dhaafnay leesla dhex marayay kuwa oo ku aadanaa in madaxda maamul goboleedyada dalka ay isku taga imaaraadka carabta ay u tegeen arrimo la xiriira doorashooyinka dadban ee sanadda labada kun lix iyo tobanka islamarkaana ay doonayaan in madaxweyneha iyago kaystaan balse arrinkaas ayaa waxaa ka jawaabay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali cabdulaahi cusuble islamarkaana sheegay in arrinkaasi ay yihiin wax kama jiraan annagu wax siyaasad ah haba yaraatee meelaha waxaan maqlayaa un muxuu ahaa n talooyin ku saabsan un ciddii madaxweyne ka noqon lahayd soomaaliya iyo arrimo noocaas waxaa ma jiraan soomaaliya ciddii madaxweyne ka noqonaysaa oo awalan cid ilaahay u qoray ayay noqonaysaa marka xigana waxay noqonaysaa cidda baarlamaanka cusub ee hadda dhismaya ee hadda hawshiisu socotaa ciddii ay doortaan ayay noqon doontaa marka annagu arrimaha maba aanan gelinba mana ahayn barnaamij hadda meesha yaalay qaab looga hadlana ma laha siyaasadda aniga wax badanna waa kusoo jiray waana muxuu ah baarlamaanaan ka tirsanaa marka arrimaha uun iska dacaayadda ah oo muxuu ah meelaha la sheegsheegayana waxba kama jiraan horumarinay ahayd ka madaxweynaha hirshabeelle ahaana runtii baahida ay shacabka deegaanka halkaan ku dhaqan ayaanu muxuu ahaa intaa waxaa dheer oo kale oo aan fursad u helnay oon kaga faa-iideysanay in wuxuu ahaa dhibaatooyinka ama dagaalada soo noqnoqonaya gaalkacyo in la joojiyo in shirdiga heshiisiin iyo gubadiga heshiisiin oo lagu wada hadlayo laysugu yimaado kismaayo ayaa muxuu ahaa istusnay marka guud ahaana safarkeena wuxuu ahaa safar wanaag kusoo dhammaaday shalay ayaan soo laabanay anigu haddee hawl badan oo qabyo iga ahayd waxay igu simaysay haddii ay suuragal ii noqon weyday in aan toos jowhar uga soo dego inaan jowhar haddaan kasoo dego kadib aan usoo gudbo magaalada maxaa xamar haddaan kasoo dego inaan usoo gudbo magaalada jowhar dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali cabdulaahi cusuble ayaa waxa uu sheegay in maalinta axadda ay fooda inagu soo haysaa in uu furmi doono doorashada aqalka sare ee qaybta dowlad goboleedka hirshabelle kaga soo aaday dowladda soo socota
isla shalay markaan soo degayba guddiga doorashooyinka iyo waxaan la kulmay odayaashii dhaqankana kuwooda ugu dambeeyey muxuu ahaa waa ay soo galayeen oo muxuu ahaa ilaa iyo maanta iyo qaala xataa soo xaroonayay annaga labadii aqalba waa isdul saarany oo shaqo bereyd la helayaba maba meeshii waktiga ma haynaba marka aqalka sare hawshiisii iyo dukumentiyadiisii inta aan la socdo dhammaan waa u dhamaystiran yihiin waxaanan jecelnahay in doorashooyinkaas inay qabsoomaan maalinka axadda ah hadduu ilaah yidhaahda hadda lagu soo foolna oo haweenka xuquuq ayay leeyihiin bulshada soomaaliyeedna boqolkii soddon in la yidhaahdo ayaaba taas ayaaba u arka aniga inay qalad tahay gof tahay way ka badan yihiin representationkii loo baahnaa ma haystaan laakiin boqolkiiba soddon hirshabeelle kulley anigu meel kale ma kaami karo laakiin hirshabeelle boqolkiiba soddon aqalka sare haweenku waa ay helayaan saadaaqaal cismaan radio warsan magaalada jowhar shacabka ka nool magaalada gaalkacyo way baaragtadii oo ku dhiibadeenna heliiskii dhex mari madaxweyneyaalka galmudug iyo puntland aana kumida shacabka ka nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyo ku hadaleen heliiskii magaalada abuudabay ee dalka cimaaraadka carabta iyo kuwada saaxiixeedeen madaxweynaga maamul goboleedka galmudug io kan puntland kaasoon badanay sidii lahaan af jaran lahay colaado wayba shacabkaiyo hadhabaayana heliiskaas walowhaana kumide walaayo kumuujeen anti heliiskaas usaka fulmow dhinaga galmuduga adeer nabadda aad baan usoo dhaweyneynaa aad baan usoo dhaweyneynaa nabadda gaalkacyood haddii aan dadweynaha shacabka madax aan u nahay nabadoonnadii aan nahay waa aad baan usoo dhaweyneynaa waan soo dhaweyneynaa waxaan ku soo dhaweynaa nabad baan rabnaa qolada maamul waxaan ugu baaqayaa heshiiska inay hirgeliyaan sida uu dhaqangelay in dhaqangeliyaa rabaa heshiiskaas heshiis aad u wanaagsan weeye inkastoo anigu aan aad aan u kalsoonaan aan ka baqaayo heshiiskaas run ahayn laakiin saxaafadan ka maqlay aad baan u jeclaa lagaakac inay nabad haysto dadku ay dad noqdaan dad caadiya shaqadooda u kulmaan bulshadooda ay dadku waxbarta dhammaantood marka aad baan usoo dhaweynayaa maadaama dadkii qaxay dadkii ganacsigooda burgood iyo horshalaan dhammaanta ay dhacday haddii maanta ay heshiiyeenna aad iyo aad baan ugu hambaliyeenayaa waxaan ku magacayba tooyada heshiiska magaca imaaraadka lagu gaaray labada maamul puntland iyo galmudug haddaan nahay shacabka reer galkayo aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa waxaana kaloo dhihi lahay labaatanka bisha waxaa lagu balansanyahay magaalada kismaayo ee jubbaland heshiiskaas waxaan leeyahay ha laga sii aban qaado ha lagu xoojiyo heshiiskii horata magaalada heshiis heshiiskaasi quskan boqol sagaashan iyo saddexdii nine three wuxuu ahay heshiiskii ugu fiicnaayay ee dadkaani muddo badan ku raageen ay ku degnaayeen waxaan leeyahay heshiiskaasi haddii lasii xoojiyo dadkaani muddo badan ayaa la heshiiskaasi lagu soo joogay oo waddankan nabadka si kastaba haato ee liiskan yowbada deereen maamul goboleedyada galmudug iyo puntland oyo kuwada saaxiixideen magaalada abuudabe ee dalka imaaraadka carabta yalan ogayna meelihiisu ku dambeey doono walo weli ciidamo ku tirsan galmudug iyo puntland iyo isku horfadhiyaan duleedka magaalada gaalkacya waaxda socdaalka iyo jinsiyada soomaaliya wayba xafiis la kabiyow baasaboorada ka furtay magaalada cadaada taliyaga hay-adda socdaalka iyo jinsiyada soomaali maxamed aadan jimcaali koofi oo ka sugan magaalada cadaada ee xarunta gobolka galgaduud yay sheegay intii hay-adda socdaalka iyo jinsiyada soomaaliya xafiis cusub ku furatay magaalada cadaada waybawdu sheegay intii xafiiskan cusub uusa ka shaqayi doono horumarka iyo qalabayowka garoomada diyaarado ee ka yaalan deegaanada galmuduga maxamed aadan jimcaali koofi taliyaga hay-adda socdaalka ee jinsiyada soomaaliya saas oo kale way bowsa sheegay antii garoomo diyaarado ee ka yaalan deegaanada galmudug hadda kubacda lagu qaado doona baasaboorka dalka taliyaga hay-adda socdaalka ee jinsiyada soomaaliya maxamed aadan koofi yay sheegay intii markii hore deegaanadaas iyo anku jarna meel lagu qaado baasaboorka balse haddiiya suurta gadhay intii shacabka soomaaliyeed iyo helaan meel walba ayoo ka sugayan intii ku qaadaan baasaboorada dalka
waxaa jira degmooyin muddo aada u fog laga bilaabay bixinta baasaboorada muddo sanad laga joogana waxaa bilowday arrimihii socdaalka oo oo garoomada qaar ay ka bilaabeen hay-addu ay ka bilowday maantana waxaan joognaa inaan furno xafiiskii weynaa ee dhammaan xafiisyada laga bixiyo baasaboorada ee ka furan degmooyinka mudug iyo galgaduud iyo dhammaan erboorada galmudug hoos yimaada xafiiskii intaasoo dhan ay isugu imaan lahaayeen ayaan maantana halkan ka furaynaa waxaa halkaas kaaga muuqanaysa marka horumarka iyo isbedelka ku socda dhammaan dalka gaar ahaana deegaanada galmudug xafiiskani waxaa hoos imaan doona dhammaan degmooyinka xafiisyada iyo meel kasta oo adeega socdaalka iyo jinsiyadda laga bixiyo wuxuuna noqon doonaa mid u adeega shacabka reer galmudug taliska booliiska gobolka banaadir iyo waybayo hasaarena awaamiir cusub oo ku saabsan amniga magaalada muqdisho iyoona si wadajira ciidamada shalduban ee dowladdan bilaaw doonaan howlgallo la xiriirta amniga magaalada muqdisho korneel bishaar cabshir geedi oo ee taliyaga booliiska gobolka banaadir ya sheegay intii inti lan ogolaado doona ciidamo iyo qeyban ku hayn ahaan amniga oo hub ka dhex wadaan magaalada muqdisho wayba uusu sheegay intii ciidamada nabad sugidda booliiska iyo milatariga iyo isku kaalada doonaan sugowka amniga magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya uusoona sheegay inti ciidan nhayna ciidamadan shaqada ka jaraan lanka araga doogna magaalada idiijabidan wayba uusa sheegay intii lagu qaado doona tallaabo sharciga waafaqsana sugitaankan amniga ee magaalada muqdishiyo waybahakeeda iyo oo magaalada muqdishiyo ku dhii doonto doorashada madaxtinimo ee soomaaliya dhammaadka sanadkana xildhibaanada baarlamaanka dalka burundi oo khamiistay kulan ku weeldhadeen magaalada bujumbura ee dalka burundi iyo waybayo kulan shooku ka hadaleena ciidanka howlgalka rooga soomaaliya ee amisom gaar ahaan ciidanka burundi wasiirka gaashaandhiga burundi taliyaga booliiska iyo su-aalo weydiiyeen xildhibaanada dalkaas iyo su-aalo ku weydiiyeen xildhibaanada dalkaas xaalada iyo ka sugayen ciidanka burundi ee howlgalkan rooga soomaaliya xildhibaanada burundi iyo waybayo sheegana ciidanka burundi ku dhowaad tumumbilanta yoon qaadana mushaarka iyo xaqan la hayeen taasna yeenhayna toonanay dulqaadi korna waybaniyo sheegana arrintan hantii aata toonanayn dulqaadi korno ooye injarna dal aqbalaasa hantii ciidanshee laka tumado xuquuqdiyo xildhibaanada baarlamaanka dalka burundi iyo midooda afrikanka baaqeen hantiyo biyan mushaaraadka iyo xaqan layin ciidanshe omison ee howlgalka soomaali siyoon dareeran howlgalka shabaab lunguga saarahay soomaaliya dowladda burundi iyo kahanjabta intii kulubahaase ciidanshe amison oo ka howlgalaa soomaaliya wasiirka difaacaga iyo sheegay inti baarlamaanada inti ciidan burundiya ee wadanka lamaad ee soomaaliya dartii ciidamadan ka badan howlgalka nabad ilaalinta ee amisonga wakiilka qaramada midooben qaabilsan soomaali tanjira mijel yee hadhawaaye heliiskii magaalada abuudabay ee dalka cimaaraadka carabta iyo ka direen madaxweyneyaaalka maamulada puntland iyo galmudug ee la kaxeliyaye dagaalka gaalkacyo ku dareera war saxaafadeeda ku bay xafiiska wakiilka qaramada midoobe iyo la kasheegay intii heliiska museeye too aas-aas ee nabadda gaalkacyo islamarkaana la karooja colaada majalkitan yee ka amaanay dowlada imaaraadka carabta dadaalka yongale intii heliis cusub iyo shal saxiixidaan labadaas dhinaya saasoo kale bowsan ka baaqay madaxweyneyaalka puntland iyo galmudug intii ku shaqeeyaan nabadda islamarkaaniyo qaadaan tallaabo kasta oo laga xaliya colaadasa bilowna dhaafnaya wayba gaalkacyo ku qaraxay dagaalan dhexeeya maamulada puntland iyo galmudug waybana wadankaas ku barakacay kumanaan qoysa meel warkaas ku dhugun sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo wayba dardar wiinweel dhaday ololo doorashada ee dalka maraykanka kaasoo kasii dhawaada hayte xilligii iyo hirimo la hayte hillary clinton iyo donald trump wayba gobolka natiijada doorashada go-aanka kudeerahayan aan iska bahay taageerayaasho lamada musharax ee loolanka ku dhahay waybayo su-aalo ku sheenahayana sida ka kasta usa dalkaas maamul kora donald trump ee sheegay intii hillary clinton ayaan ku baha doonaa hanaano laga dacweeyo oo la xiriiray imeelada gaarka iyo isticmaalada xisbisha dimuqraadi weyba ayaa ku diigahayna intii trump uuse bilaawo doonaa dagaal dhab e oo oo anka ekayna barta twitterka shileediye ruushka iyo ciidamada dowlada suuriya si kumeel gaar an roojeen duqeynta iyo ka hayan bariga magaalada xalab ee suuriya si meelas iyo unku baan xoogaga ku dagaalamow iyo dadka shacabka ee meelaska go-doonsan xoogaga mucaaradkaee ka gacan seerahayan tallaabadaas way baniyo sii wadaana dagaalka wari ku tarsan b b c doo ka sugan magaalada xalab iyo sheegaha intii uuse maalmooganba iyo sii hogaysada ayta dagaalka ku dareera meelasa waana ciidanka dowlada goonta tiyo reedan qobsadan deegaanada iyo mucaaradka ku taliyahayaan xoogaga falaagada eye dhinisho ka dadaalahayaan sidiyo sidii on haysada lahaayeen deegaanadaas diyaarado dagaalka ee ruushka iyo suuriya la filahayan tiyo reedan bilaawaan duqeymasho markuusa dhammaad waqtiga iyo dhanqobadii xabad joojinta kumeelgaarka ee anka dambeyntiina dhugun sidayaal qaraxyo bambaane iyo kudhii banaanka saldhigga booliiska oo ka yaala magaalada diyaar bakir ee koonfurta bariga turkiga saacado saacado kureed markiyo dowlada iyo hirti madaxaga xisbiga saddexaad ee ankuwiin baarlamaanka dalkaasa xisbiga h t b iyo ee koonjanjerow kurdiyiinta wasiirka cadaalada ee turkiga sheegaha intii madaxda la hiri kureed markiyo diideen intii su-aale la kuweydi eedeen intiyo hiriir laleeyin ururka dalkaasa laku mamnuuci ee b k k xildhibaanadaas waybayo beenyeena eedeymada la hanjeediye madaxda siyaasada banaanka ee midooda yuruba iyo sheegtay intiye kuwa lacsanta xariga xildhibaanadaas weliba tumanka mudane oo hore lanka hiri turkiya warkii isinkula dareerteen dhugun sidayaal hamiinimada idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkege warkan way baasiin saartay islamarkaananta isinkula dareer seeseenoo jibr ismaail axmed eh dhugun sidayaal way bayin farsameeyeyey saalax qays intii warkanka lamid ee reedanku kulumaana wayba siinku tabaana sidaasiyo nabadgeliyo way banaan mahadnagay ee saabti warkoo kala qayb qaadatay